dowladii kacaanka markay burburtay soddon iyo afar sano ku dhawaad waayo waa jiil qaangaaray marka manhajkii iyo waxbarashadii dhaqankii iyo diintii isku xirnaashahooda lumay qof walba xur iska dhigay wuxuu rabo samaynaya ayaan kusoo dhex jirnay maantay waxaan rabnaa wadcigii inaan bedelno oo transformation aan samayno wadcigaas sidii lagu bedelayana way adkaanaysaa in la kacaa qof waa lagu qasban yahay waxaa jirta lasoo maraa jirta arkaane askari markuu tababarka qaato uu dhammeeyo haddaan la dhaarin xitaa askari maaha haddaan dhaarta la marin kitaabka gacanta loo saarin askari maaha